kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha aynu toddobaadkan ku eegayno tartan ciyaarta kubadda cagta ah oo lagu soo gebagabeeyey magaalada minneapolis ee gobolka minnesota isla markaana ay ku loolamayeen kooxaha soomaaliya maalintii khamiista ee toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa garoonka dadan ee loo yaqaano tuwin siri oo ay maamulaan dhallinyaro soomaaliyihii ka furmay tartan loogu magacdaray munaasabadda maalinta shaqaalaha ee maraykanka islamarkaana ay ka soo qayb galeen tiro kooxaha oo gaaraya ilaa iyo labiiyo toban kooxood kooxahan ayaa haddaba loolan dheer kadib waxaa ciyaarta kama dambaysta isugu soo baxay kooxda via roma iyo kooxda amana money transfer waxaana ciyaartaasi habeenkii xalay ahaa oo lagu qabtay garoonka dadan ee tuwin siri afar iyo laba ay guusha ku raacday kooxda via roma ciyaartaasi oo ahayd mid aad u adag isla markaasina ay labada kooxood si daran isu weerareen haddaba ciyaarta kadib waxay suura gashay inaan waraysi la yeesho qaasi maxamed xaaji oo loo yaqaano kaasimo oo ah guddoomiyaha iyo macalinka kooxda via roma waxaana ugu horreyn weydiiyey siday ugu suura gashay inay koobkan ku guulaystaan isla markaana ay kulankii xalay kooxda ammaana mani transfer afar iyo laba ugu awood sheegtaan waxaan ku mahadinaya ciyaartooydeeda difaaca fiican baan cayaarnay iyo ii sheeg garoon meesha aan ku cayaarayna aad bay kunleed bedelkaa nugu yaraay alxamdulilah adn koobkii waa qaadnay alxamdulilah ciyaartooydeed waxaa laga fahmaya inay isfaham fara badan dhexdooda uu jiro marka ma tababarkiina badan ma toddobaad kastaad ciyaartaan maxaa idiin suurageli inaad kooxda kale u awood sheegataan sax every monday aan cayaarnaa laba tiim laba tiim aan u cayaarnaa waxaa la kala dhahaa labada tiim america iyo waxaan u kala cayaarnaa iyo otanga labadii tiim aan isku soo darnay hal tiim aan ka dhignay sidii aanoo suurtagas inaan koob qaadno marka laga yimaado qaabka qurxoon ee aad badan uga ciyaarteen sidaad u guulaysateen ma u qalanteen koobkan inaad qaadaan marka kooxaha kale la fiiriyo mise nasiibkaa idii saamaxa wallaahi waa u qalmi bikaas cayaartoo fiican oo aad u fiican oo experience leh aan wadanay laga bilaabo bortieri nin laayo carab oo ku magaca dheer carab oo aad u fiican difaaciina aad u fiicnahay meel kasta waa ka fiicnayn alxamdulilah aad baa mahadsantaha sidoo kale dhegeystayaal waxay suura gashay inaan isna waraysi la yeesho cabdishukru xuseen oo ka mid ah guddiga ciyaaraha iyo maamulka garoonka dadan ee tuwin siri oo ay ciyaarahani sida habsamida looga socdeen waxauna iiga warramay muddadii ay ciyaaruhu socdeen iyo weliba jawigii ay ciyaaruhu ku dhaceen bismillahi raxmaan raxiim horta waxaa nasiib noo ah inaan garoonkan u yahay garoon keliya ay soomaali leeyihiin oo wakhti walba aan u baahannahay furan sidaad marka la fiirsho labor day maadaama ay tahay maalintii shaqaalaha garoomo badan ay xiran yihiin waxaa nasiib u leenahay inaan communitiga maadaama ay og yihiin meel isku imaadaan dhallinyarada dadka waaweyn la daawada cayaara inaan mar walba dhigno sidaas ayaa horta aan muhiimaddeen ahayd waxaan dhignaa wakhtiyada oo ay holidayga u jira ama fasaxaadka oo aan badanaa ardayda iyo dadka shaqaalaha ay fasax yihiin halkaas communitigu iskugu imaado dad daawada iyo dad cayaaro koobkan waxaa la bilaaba maalintii khamiistaheed israreebka suu saar waxaa iskugu soo baxay kooxda ammaana money wire express iyo kooxda via roma oo cayaarta ugu dambaysa cayaaray alxamdulilah waxaa hadda ay ku dhammaatay si fiican oo nabad leh waxaana badiyey sidaa arkaysa kooxda via roma oo wata macalin qaasimo
waa gartay marka koobkan ma kii ugu horreysay oo aad halkan ku qabataana mise koobabka noocaana mar walbaad qabataan sidii dhowr sana eed garoonka loo furay waxaan qabanaa wakhtiga shaqaalaha ama howladhiyada maraykan loo yaqaano waa koobkii saddexaad ayaan qabanno laas saddexda sano ugu dambaysay waxaan qabanaa labor dayga waxaan qabanaa christmaska waxaan qabanaa tanksgivinka koobkan waa ciyaartooyda cuslaatay waa maalmaha fasaxa ee dalkan maraykanka ha koobka waxaan dhignaa dadka waaweyn ciyaartooyda cuslaatay maalmaha kale ee ku xig waxaan dhignaa koobka ciyaartooyda yaryar dhallinyarada ah saasaan u dhignaa hadduu la yidhahdo waa gartay dad fara badan waxa ay ku tilmaamaan gobolka minnesota dhallinyaradoodu in ay dhibaatooyin fara badan la kulmaan marka adinku ka guddigiinna ahaan garoonkan ciyaaraha ku qabta door intee leeg baad ka qaadan kartaan in dhallinyarada laga badbaadiyo in ay ku biiraan kooxaha xagjirka amaba kuwa burcadda ee dalkan maraykanka ka dhex qowlaysa horta koobkan garoonka sidiisa waxaan ugu talagalnay ardayda dadka cayaara isboortiga toddobada maalin ee iskuulka oo marka laga soo baxo ilaa iyo habeenkii inay ciyaalka ku caweeyaan ku sheekaystaan kubad ku cayaaraan ama kuwaan daawanayn inay imaadaan oo si yaroo macquula macnaha ay ku camalkooda inta ka dhiman shaqada marka sobaxan iskuulaadka ay imaadaan communitiguna wax badan buu u qabto waxay tahay meel la iskugu imaada ayay noqotay oo waqti walba ay heli karaan inay tagaan ama cayaara daawadaan ama ha cayaaraan ilaa ay waxaa la cayaara labada subaxnimo ayaa lagu dheela halkan marka qaybtaas ayaa annaga ka caawinaa ciyaalka iyo iskuulaadka ciddii u baahan in laga caawiyo gareedkooda ama waxbarashadooda waa gar dabcan tacabka faraha badan ee intii aad hadlaysay dushaada ka yeerayna waa kooxdii via roma oo koobka guulaysatay oo koobka la guddoonsiinayo marka dadweynahana dhegaysanaya dabcan waxaan filayaa inay tacabkaasi haatan fahmayaan waxa uu yahay waa runtaa kooxda ee koobka qaaday iyo dad badanoo daawanayo aad baa loo faraxsan yahay maadaama ay maanta tahay maalintii ugu dambeysay koobka fasaxiina uu dhammaaday insha allah waxaan jecelnaha inaan koobka ku xigo inay tahay wakhtiga soo socday fasaxa ee loo yaqaano thanksgiving haddii ila idhahdo aad baad umahadsanta cabdishukuur waa maastahay masan dhegeystayaal intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha ee toddobaadkan tan iyo kulan dambe waa maxamuud mascad oo idinle sidaa iyo nabadgelyo